iminkana waa barnaamijkii galab walba waxaada xiliyadan aad dhegeysan jirteen wixitaanka dhegeysta maxamed colaad xasan ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a aad ka dhegaysan jirteen maalin kasta oo axada ah xilliyadan oo kale dhowaan waxaa midho dhali waayey wadahadallo u dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo maamulayaasha magaalada kismaayo kuwaas oo ku saabsanaa xalka gaarista maamul samaynta gobollada jubbooyinka waxaad mooddaa in dowladda uu culays ka soo food saarayo dhinaca dhismaha maamulada gobollada oo ay doonayso in la waafajiyo dastuurka iyo nidaamka dawliga ah halka beelaha iyo maamulada kumeelgaarka ee ka jira gobollada qaar ay aaminsan yihiin in iyaga loo madax banneeyo dowladdana ay ku taageerto waxa ay dhistaan haddaba siday dowladda kaga gudbi kartaa caqabadahan maamul goboleedyo dowladda dhexe ee federaalka aysan raalli ka ahayn suurtagal ma taha inay hana qaadaan oo ay dhaqan galaan su-aalahaas iyo kuwo kale ayaanu ku qaadadhigaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha waxaana marti ku ah brofesor axmed muumin warfaa oo wax ka dhiga jaamacad ku taala dalkan maraykanka gobolka yuta brofesorka wuxuu muddo ku howlanaa arrimaha maamul samaynta gobollada soomaaliya oo uu daraasado ka samaynayay waxaana su-aalo weydiin doonaa intuu barnaamijka socdo qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo ku sugan meelo kala duwan oo dunida ah kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waad mahadsantaha waan dhowahay marka hore haddaan bilowno bal waxaad aragtaa in dowladda kumeel gaarkaa hadda intaanba loo gudbin dastuurkii hirgelintii dastuurka aan loo gudbin oo iyo maamulkii maamuladii federaaliga ahaa ayaa waxaa caqabado ka haystaan sidii loo dhisi lahaa maamuladii gobollada ee ka horreeyey in la dhiso dowlad goboleedyo marka sidee kuula muuqata arrimaha aniga arrimaha bismillahi raxmaan raxiim horta marka waan hor waad ku mahadsan tahay su-aal wanaagsan waaye aniga waxaa ila quman in muxuu ahay maamul goboleed intaan la gaarin maamulo kumeel gaaroo heer gobol iyo heer degmo in la dhisaa ila quman kuwaasna waxaa kasii horeeya in nabadda la sugo oo dalka oo dhan dowladda federaalka dhexe oo gacanta ugu jirta saasaa ila quman aniga waa gartay hadda waxaad arkaysaa meelo soomaaliya ka mid a maamulaha hore ugu jiray kuwana gadaal bay ka samaysmeen kuwii hore u jiray waxaa laga yaabaa in beela isu tageen oo nabadgelyadooda iyo nidaamkooda ay ka shaqaysteen oo maamul ay dhisteen dowladdana ay ka horreeyeen laakiin kuwabaa jira hadda doonaya in xilli dowlad ay jirto dastuur uu jiro dowladda aqoonsan yahay ay jirto in maamul iyagu ay samaystaan sidii kuwii horeba ay u samaysteen oo loo madax baneeyo marka ma iswaafaqayaan nidaamka dawliga ah iyo dastuurka iyo markaad fiiriso iyo in maamul la yska samaysto oo dowladdana ay taageerto maya ani waxaan u malaynaha in horta kumeel gaar mar haddii laga baxay dowladda muxuu ahay hadda jirto waa dowlad joogto ah maamul goboleedyada la dhisi doono mustaqbalkana waxay noqon doonaan maamul goboleedyo joogto ah oo aan kumeel gaar ahayn sidaa darteed waxaa ila fiican dastuurka hadda qabyo qoraalka ah oo ilaa toban cutub oo waaweyn ay ka dhamayin in la dhammaystiro dastuurkaas waxaa ila quman in dadweynaha loo bandhigo waxaa ila quman dadweynuhu in abti laga qaado ama diidaan ama ogolaadaan markaas kabacdiya maamul goboleedyo joogtaa laga hadli karaa waa haddii dadku ay rabaan inay wax maqlaan oo wax gartaan oy wax fahmaan marka si taas loo gaaro waxaa ila quman hadda in dowladdu nabadda sugto oo meelaha ay gacanta ku hayso oo la sugay nabadgelyadooda ay ka samayso ma muxuu ahay maamul goboleedyo kumeel gaar ah iyo maamul degmooyin kumeel gaara in la dhiso sidaasaa qurxan maalata sababtu maxay tahay baarlamanku waa sidaa la socoto waa ka baxay dowladdu waa ka baxda kumeel gaarnimadii laakiin waxay gashay laba erey oo af soomaaliga oo oo oo isku mid a laakiin af ingiriisiga kala duwan oo dowladda hadda waxay ka baxday transitional ka baxday laakiin waxay gashay saddex ilaa afar sano oo interimaha kumeel gaar kala ay gashay sababtoo ah inkastoo magac ahaan laga baxay shaqo ahaan weli waxaa la rabaa wixii burburay in dib loo dhiso marka dowladda waktigay ku qaadanaysaa afar sano kow inay dastuurka oo hadda kumeel gaarka ah oo la yidhaahdo qabyo qoraal inay dhammaystirto waxa u haray in muxuu ahay baarlamanka hadda oo golaha shacabka uu dhisan yahay in golihii sanadka la dhiso oo baarlaman uu la baxo waxaa loo baahan yahay in asxaa axsaab muxuu ahay hal iyo laba ka badan ay muxuu ahay doorasho galaan oo baarlamanka baarlaman kale oo baarlamankaanu bedelo marka ilaa hadda waxaa la galay interima la galay kumeel gaar ah laakiin transitionki waa laga baxay marka haddii la rabo hadda maamul goboleed in la dhiso oo permanena ma shaqaynayso mana shaqayn karto sidaan qaba aniga markaad fiiriso hadda nidaamka ay wax ku socdaan dowladda waxay wafdi u dirtay magaalada kismaayo wadahadalaa ka jiray waxaa lagu heshiin waayey dadka kismaayo jooga ama maamulka kumeel gaarka kismaayo waxay aaminsan yihiin in iyaga loo madax baneeya maamul inay dhistaan dowladdana ay ku taageerto dowladduna waxay leedahay dastuurkii iyo nidaamkii dowliga ahaa ayaanu raacaynaa waa inaan hogaanka shirka ama maamul sameynta gobolada annagu aan yeelanaa marka aad fiiriso rabitaanka shacabka iyo nidaamka dowliga siday isula jaan qaadi karayaan waa sidee maani waxaan ka wadaa aniga waxaan ka wadaa dowladnimada fahamkeedaan ka wadaa federaalka macnihiisa in la fahamsan yahaan ka wadaa federaalka in la dhaqan gelin karaan ka wadaa federaalka haddii dowladdu heer dowladeed ay kumeel gaar camal ay gasho interim ay gasho oo afar sanoo kale ay dastuurkii rabto inay dejiso horta dastuur aan kumeel gaar ahayn oo dhaqan galayaa la rabaa in maamul goboleedyada lagu saleeyo haddii kale berri waxaa imaanaysa haddii dowladda soomaaliyad for example federka federaalka haddii la diido maamul goboleedyada ma la baabi'ina waa dhibaato marka waxaa la rabaa in si kumeel gaara hadda degmooyinka nabadooda la sugay la dhiso si kumeel gaara gobolada nabadgelyadooda la sugay la dhiso sidaasa aniga il quban oo aniga sidaan u arko kabacdina dastuurka qabyo qoraalka la dhamaystiro dadweynaha loo bandhigo dadweynuhu ay ama federaal qaataan ama dowladda xoo sidii hore ay ay qaad ay diidaan ay qaataan taas aniga sidaasaan qabaa laakiin hadda saacaddan waxaan qabaa in laba iyo toddobaatanka degmo oy dowladdu sheeganayso inay gacanta ku hayso maamulo kumeel gaaro lix lix bilooda in la sameeyo dadkuna intii ka horreysa ay diyaar garoobaan inkastoo xataa lixdaas bilood aniga ila yar tahay aad baad mahadsan tahay profesore waan kugu soo noqon doonaa waxaan rabaa inaan qadka u furo dhegeystayaasheena qaar kamid oo meelo kala duwan jooga dhegeysta ayaa qadka ku jira dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa wariye cabdirasaaq kambala oo ku sugan magaalada cape town ee waddanka koonfur africa barnaamijka waan dhegeysanayay professorka qodobada muhimka uu ka hadlayay maamul usameynta marka laga hadlo wadanka qaybaha kala duwan ee gobolada kala duwan waxaa jira maamulo kasoo horjeeda dowladda oo si toos ah oo aan u taageersanayn qaabka maamul usameynta professorka in aan su-aal weydiiyo ayaan rabaa marka professor la talinta qaybaheeda kala duwan iyo qaabka aad ula talin jirteen dowladihii hore ma gudbiseen warbixin rasmi ah oo ku saabsan khilaafaadka maamulada qaar u dhexeeya sida maamulka galmudug maamulka xubin iyo xeeb iyo maamulada lamidka ah oo qaab hoose aan marnaba laga yaabin inay u heshiiyaan sida qodobada ay ku xuseeyeen maamuladooda sida maamulka galmudug oo hore u sheegay in marnaba aanay ku dhiiri doonin maamulka xubin iyo xeeb xubin xeebna aanay aqoonsaneyn kubiirida galmudug marka ma bixiseen tala celin ku saabsan arrimo noocaasa igi aan ka shaqaynaynay maamul usameynta markaan ka shaqaynaynay kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii ilaa sagaashan iyo ilaa afar iyo sagaashankii markaan ka shaqaynaynay annagu waxaasoo dhan waan dejinay maxamed siyaad bare allah u naxariistee systemkii oo isagu madaxweynaha ka ahay oo burburay wuxuu ka tegay boqol iyo labaatan degmo oo dalka ah boqol iyo labaatankaas sideetan ka mida waan tagnay waana soo dhisnay maaragta marka wixii aan qornay waan dejinay maaragta waana qoran yihiin kismaayadaad arkayso kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii buug dhan aan ka qornay maaragta marka dadku haddaysan rabin inay wax akriyaan kow oy fahmaan labo oo wixii ay la tahay oo dadweynaha u cuntami kara inay ku hogaansama ku hogaamiyaan annagu dad waxaan nahay xirfadlayaal oo professionaal oo wixii aqoon ku dejiya haddaysan dadku rabin marka hadda dadkay jirtaa xibin iyo xeeb iyo galmudug iyo markaad ka hadlayso waa run waaye weli arrimaha muxuu ahay waa la kala qoqoban yahay horta bal dastuurka kumeel gaarka ah oo loo magac loogu magac diray qabyo qoraal horta bal ha la hufo oo isaga dadka ha loo bandhigo oo dadku ha diido ama ha qaato markaas waxaa laga hadlaa maamul goboleedaa laga hadlaa laakiin intii ka horreysa xagee loo socdaa profesore wa sida hadda dhegeystahaas uu ka dhawaajiyey maamullo fara badan oo soomaaliya ka jira tusaale ahaan safarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon oo ku mariyey beryihii dhoweyd gobolada soomaaliya qaar ka mid a mar uu tegay puntland wuxuu sheegay in dowladda kumeel gaarka ay maamulada jira taageersan tahay oo ay garab siinayso oo aanay faragelinayn aayahooda maruu tegey isla gobolkaasi maruu tegey gaalkacyo waxa uu sheegay maamulka galmudug sida warbaahinta qaar ay baahiyeen in ay ku biiraan maamul kale kismaayo hadda markii uu kasoo noqonayey shirkii uu soo wadahadalkii ku saabsanaa maamul sameynta jubbooyinka uu dhammaadana wuxuu sheegay in dowladda ay doonayso inay gacanta ku hayso maamul sameynta gobolada markaad fiiriso siyaasadda dowladda ee ku aadan gobolada ma moodaa inaanay ka fikirin maamuladii hore u dhisnaa iyo kuwa hadda dhismaya ee qaababka loola macaamilayo ani waxaan qabaa inay dowladdu muxuu ahay maamul goboleedyo hore u jiray oo ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen ama ha xooganaadeen ama ha tabar yaraadeen inaan la faragelin aan qabaa aniga ilaa waxay ku jiraan road maapkay ku jiraan caalimku ayagoo aqoonsan yahay ilaa hadda brocesski wixii howlo lasoo wada qayb bay ka hayeen in faraha laga qaadan qabo oo waxaa dhiman keliya si fiican loo hufo oo sal fiican loo dejiyo qodobka ah muxuu ahay galmudug ha ku darsanto meel kale iyay ku darsamen qodobkaas waxaan qabaa haddii ay sax tahay sida madax ra-iisul wasaaraha uu u yiri in muxuu ahay aan qodobkaas lagu degdego oo galmudug sideeda loo daayo oo puntland sideeda loo daayo laakiin gobolada dhiman iyo degmooyinka dhiman la nabadeeyo ayagana muxuu ahay si kumeel gaara wax loogu dhisay sidaasaa qaba aniga markaad fiiriso dib ugu laabato muddo ayaad kasoo shaqaynaysay arrimahan ku saabsan maamul goboleedka markaad dib ugu noqoto taariikhda iyo waxyaabihii aad la soo marteen ama aad ka warhayseen halka uu asal ahaan kasoo jeedo maxaad xoga hod ka haysaa wuxuu kasoo jeedaa annaga bishii julaay kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii annagoo koob iyo soddon aqoon-yahan iyo xirfadlayaal adduunka isaga imaaday waxaan ku shirnay seychels waxaan soo jeedinay annaga soomaaliya sidee lagu dhaqan karaa ma dowlad dhexe cududle oo sidii hore ah mase in dalka hawsha lagu baahiyo oo la gaarsiiyo adeega waxaan qaadanay qaybta labaad qaybta labaad marka saddexaan u qaybinay federaalka saad la socoto midwaaf confederaala la yidhaahdaa oo waa sida lebanon oo kale oo waxaa loo qaybiyaa sida dadka muxuu ahay masiixiga ah iyo dadka muslimka ah sunniga ah iyo dadka shiicadahoo wada degan waanay qeexan tahay dowladnimada yaa baarlamanka abid noqona yaa wasiirka koowaad abid noqona yaa madaxweyneha noqona waa caddahay markaan anagu soomaaliya fiirina waxaan waaynay dad soomaaliya oo kala afa oo kala jinsi ah oo kala midab ah oo kala dhaqan oo kala diina waa waynay soomaaliya halaan u aragna markaas soomaaliya inay sidii soomaali weyn u hataan soo qaadan xagga adeega waxaan soo qaadnay in muxuu ahay dalka adeega si loo gaarsiiyo federaal laga dhigo sida kan maraykanka oo kale u eg dowlad dhexe oo muxuu ahay ama xoog ha lahaata ama yay lahaani iyo adeega oo gobolada ku salaysan goboladuna ay yeeshaan guddoomiye gobol ee aan madaxweyneyaal la noqon maaragtay labaatan madaxweyne soddon madaxweyne ma jiraan madaxweyne oo federaal ah oo dowladda dhexe iyo guddoomiye gobol oo muxuu ahay laakiin sida maraykanka oo kale xoog la yacni iyo baarlaman gobol iyo muxuu ahay senad gobol iyo golo shacab gobol iyo maamul gobol waxaasaan anagu soo jeedinay laakiin khaladka wuxuu ka imaada waktigii imbagaati markii la yidhi soomaaliya laba gobol iyo ka badanaa federaal noqon karo waa khalad waxaas sababta maxay tahay waxa waaye california waxa waaye waa hal gobol saddex iyo afartan milyan oo qofaa joogto gobolka maraykanka oo nevado ladriskaana shan boqol oo kun aa joogto yaa iyaga u sheegay inay yidhaahdaan laba gobol iyo saddexa la isku darsan waxaa la yidhaahdaa gobol kasta oo isbixin karo bal isagu ha imaado waxaa la rabaa keliya in dalka aad muxuu ahay dadka federaalka ay cashuurta ku darsadaan oo gaashaandhiga ay ku darsadaan oo arrimaha dibadda ay ku darsadaan oo lacagta ku darsadaan laakiin inta kale ismaamulaan dad badan marka waxaa soo baxaysa inay keligood iswadi karin oo waxaa jira gobollaha xataa haddii saddex gobol isugu tagaan aan waxba qabsan karin puntland oo kale ka soo qaad ama galmudug oo kale ka soo qaad dowladda dhexe ma cashuuray siiyaan waxba ma siiyaan marka see hadhowtii ay imaan kartaa hadhowti xisaabaa imaanaysa oo sida loo qaybsanaa khayraadka iyo sida cashuurta loo kala qaadanaa iyo sida tacliinta shuruudaha ku xiran caafimaadka shuruudaha ku xiran dadkii isbixin karana waa istaagi karaan dadka aan isbixin karina meelay ku darsamaan mahayna keligood maba jiri karaan yaa imbagaata u dirsada inay yidhahdaan waxaa isku darsami kara laba gobol iyo ka badan yaa u sheegay waxaas yaa u dirsaday aad aad baad umahadsan tahay waxaa qadka ku jira dhegeyste kale dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso magacayga waa cabdifataax aadan maxamed waxaan ku suganahay gobolka minnesota magaalada minneapolis waxaa waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo professorka iyo anigana ra'yigeyga waxay ila tahay haddii aan ku hormaro waa muhiim waaye in ay stadyada macnaha gobolada loo dhiso macnaha gobol walba maamul goboleedkiisa in uu samaysto waana muhiim inay hoos tagaan dowladda soomaaliya ama xag dhaqaale ama xag ciidan wax walba inay dowladda hoos tagaanna waa muhiim laakiin dowladda soomaaliya ama madaxda soomaaliya ama wax barad dadka macnaha aqoon-yahanada soomaaliya macnaha ma isweydiiyeen macnaha la xureeyo marka hore isku raacaan in la xureeyo kadibna maamul loo dhiso maamulkaasoo dowladdana hoostagayo macnaha maamulayaana maxaan ku rahdaa dadkii markaasi gobolada deganaa professorka waxaan weydiinaya macnaha dowladda in ma loo gudbiyey in la yidhaahdo bal ay isu soo dhaweeyaan dadkan gobol hala dhisane iyo dowladdii oo gobolka dhisitaankeeda isku fahmi laayihiin bal marka hore in la yidhaahdo macnaha maxaad u aragtaan in maaragtay la xoreeyo gobolkaladan la xoreeyo oo dadka cadowga heysta laga qaado kadibna maaragtay maamulkii loo gudbo aniga madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamanka iyo wasiirka koowaad iyo dowladda aqoonaan u leh laakiin dadaan gacansaar leenah oon wada hadalno oon talino oon ismaqalna ma ah dadka kaleoo gobolka muxuu ahay hadda horbood ah oo jubbada hala dhisala muxuu ahaa rag badan oo qiimo lahoo aan saaxiibnaha ku jira maarata laakiin aniga waxay ila tahay meel aan nabad ka jirin inaan waxba laga dhiso khiyaaray muxuu ahay dadka dadku waa inay wax fahmaan oo dalka dhibaatada ka jirto waa nabadgelya nabadgelyada gacanta ha lagu dhigo meeshii gacanta lagu dhigo oo la hubana muxuu ahay maamul ha loo sameeyo degdegtan hadda lawado waxaan u malaynaa hadhowta inay fashal kusoo lahaan doontaa laga yaabaa waana waxaana loo baahan yaha dadku inay wax akriyaan ooy wax fahmaan oy ku camal falaan haddii kale wixii farfar ku taag hadday noqoto iyo dad isu jeeda iyo dad iscolaadina iyo hebel baa yiri heblahay maxay tahay hadday noqoto annagu hadday aqoon-yahanin xirfadlayaal u ah waxbaan ka talinahay waxma wax kale ma ma habayne sidaasaan u aragnaa waxa waaye in nabadda la sugo meeshii la sugana muxuu ahay laga dhiso muxuu ahay maamul degmana tuulana ha ahaatee ayadaasna muxuu ahay muxuu ahay caal biyo iyo waxbarasho iyo caafimaadka iyo howlaha yarirkaa laga qayb galo waa iman doontaa in maamul goboleed la isugu tago oo dalkao dhan laba saddex maamul keliyaba uu noqdo dawladda ayadu waxay leedahay sida aan maqlay ma arag qoraalka waxay leedahay labiiyo toban degmo baa ilaa hadda aan islenahay gacanta lagu hayaa ayadaas muxuu ahay maamul kumeel gaara ha loo sameeyo lix bilood lix biloodna waa berrito maxaa maxaa loo degdegaa dhegeyste ayaa qadka ku jira kale dhegeyste ku bilow magacaaga halkaad naga soo wacayso waa aadan sheekh xasan waxaan kasoo hadlaya manchester aragtidayda waxa weeye horta dee dadkii soomaalida haddii ay dawladda xamar ku dhisan tahay nidaamkii lagu soo dhisay ee qabiilka ahaa oo qolo kasta ay ku jirto xildhibaanaha haday tahay iyo hadday dee hawlihii kale dawladdaba ay kamid yihiin in lagala cararo wixii gobol laga samayn lahaa taa an waxay iila muuqataa deelqaaf waxa weeye dawladdu waanu ku wada jirnaa oo waan u wada dhannaho waan soo wada dhisanaa haddana markaan rabo tuuladaydii in wax laga sameeyo inaan idhaahdo keligay baa ka samaynayo oo dawladdii xamar waxba ilama wadaagayso taa caqliga qaadanayo garan maayo siduu u shaqaynayo midda kale meelahan hadda muranka ka taagan yahay de inta badan degmooyinkii goboladaas cidu kama dawladda kama taliso marka yani caqliga saliimka wuxuu sheegayaa inta la hayo bal maamulka meel gaara oo dadkii adeegii bulshada u sameeya ha la sii sameeyo kadibna markii inta kale oo maqan ay gacanta soo gasho ha loo dhiso oo dadka meelaha ku sugan ha ka qayb qaataan maamul u dhisidii aragtida kale aan qabano waxa weeye marka la yiri laba gobol iyo saddex gobol iyo wixii noocaas oo israaci kara ha israacaan oo hal gobol wax ma noqon karo ana waxaan u arkaa nidaamkiina burburiyey ee qabyaalada ahaabaa irbad naaxiisaa lagu dhufto waayo gobol gobol oo gol soomaalida maantan ma jiro marka waxa un wanaagsanaan lahay in ay la helo mar ay dadku awoodaan inay ayagu codkooda wax ku doortaan qofka degmadaas ama tuuladaas yani maamulo ka noqonaya kadibna sidaas ay dawladii uwada shaqayso oo qofka shacabka oo anigoo kale aan qof doorto qofkaasaan doortan aan hadhow kula xisaabtamo haddii iskuolkaygii uu dayacan yahay ama magaaladeydii ayna biyo lahayn koronto lahayn nabadgelyo ka jirin adeeg bulshada qof aan kala xisaabtamo oo aan anigu codkayga ku doorto baan u baahana marka taas sidii lagu gaari lahaa inay dadka soomaalida siyaasiyiinta ka shaqeeyaan ba fiican intay isku qarqabsan lahaayeen anaa madax noqonaya anaana madax noqonaya marka qofkii doonaya inuu magac ku helaa xoogna kolley waxaan u malaynayaa sida dunida dhan laga aaminsan yahay inuu fashil maaragtay ka faa'iidayo su-aashayda kale waxaa weeye oo aan weydiinaya ninkaa odaga in la yidhaahdo bal annaguna aan wax dhisana dawladda dhexan aan ku jirno taan dhisanaynana yayna nala wadaagin maxay arrintaa noqonaysaa maxay bal kula taa professor waa maxsantiin aniga waa aniga muxuu ahay jeeda nuxurkan ka abaara kismaayo haddii aan ka baxo muxuu ahay jamaama baabuur ma ku tegi karaa mase dad kalaa degan meesha haddii aan haddii aan kismaayo ka baxo jelib ma tegi karaa jelib haddaan baabuur ka qaato bu-aala ma ku tegi karaa bu-aala haddaan baabuur ka qaato saako ma ku tegi karaa saako haddaan ka baxo baar dheer ma ku tegi karaa haddii ay arrintu maya noqoto arrinta ha loo celiyo meesha ay ka khaldanta ha loo celiyo waa qodobka labaad ninkaan sidoo u sheegaa muxuu ahay ii sheeg dawladdan maxay ahayd muxuu aha dudun in la dugsado iyo in la dareensado layskuma helo aniga hadda maba ka wado maamul goboleed waxaas maba ka hadlaayaba waxaan qabaa meeshii gacanta lagu dhigo oo nabadeedu ay sugan tahay si dadka adeegoodii caafimaadka iyo biyihii iyo waxbarashadii aan wakti lala sugi karin meeshaas maamulku meelgaara ha laga dhiso ciddii dhistayne adeegii hala timaado taasaan anigu jecelahay sababtoo ah hadda guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha baarlamanka markuu ka tega xamar baydhabo wuxuu ku tegay helicopter soo maha mase waa waddada u maray muxuu ahay markuu madaxweynuhu ka tegay muxuu ahay xamar ou tegay muxuu ahay beledweyne diyaaraduu ku tegay ha markii uu muxuu ahay wasiirka koowaad hadda uu ka imaado xamar helicopter wuxuu ku tegay muxuu ahay meesha la yidhaha merka wuxuu ku tegey diyaaradu wuxuu ku tegey kismaayo maxaa ka socdo soo in la qoqoban yahay ma caddo qoqobnaantaas sowmaha nabadgelyo xumo sowmaha maamul meesha la xoreeyo hal me horta dhulka ha la xoreeyo marka la xoreeyana maamulku meelgaar hala dhiso heer heer tuulo heer degmo iyo heer boqol ayadaa iska iman doonto muxuu ahay muxuu ahay maamul goboleedyada waaweyn oo dadku hadday rabaan inay lix gobol isu tagaan iyo shan inay isu tagaan ayadaa khiyaar leh laakiin farsamadii aan nagu aamina annaga oo aan sun ku meelgaara waxu samayno dadkii yidhi anigu ay la qumiyin laakiin waxaa la rabaa wax ikhlaas oo dadku ay mahadiyaan inaad samayso wabilahi towfiiq aada iyo aada umahadsan tahay profesore waan kaaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalkaaga ama inaad nagala qayb qaadato barnaamijka wicitaanka dhegeysta idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waad mahadsan tahay intaa ayaanu dhegeystayaal kusoo afmeerinaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan marti ku ahaa brofesor axmed muumin warfaa oo wax ka dhiga jaamacad ku taalla dalka maraykanka gobolka yuuta islamarkaana muddo daraasado ka sameynayay arrimaha maamul goboleedyada soomaaliya brofesorka waxaa su-aalo ku weydiinaya barnaamijka intuu socday qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaan allah